alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowm ddiin kitaabu alaymaani wannuduur dhaaraha iyo nadarada axkaamtooda kitaabkii ka warramayay kani weyi alaymaanu waa jamcu yamiin waxaana looga jeedaa alxalif oo dhaarta ah waxaana dhaarta yamiin loogu bixiyey marka ay isdhaarsadaan ayaa mid waliba ka kale midigtiisa uu qaban jiray waxaanay dhaartu dhaar guntanta noqonaysaa yamiin muncaqida marka lagu dhaarto ilaahay subxaana wa tacaala ama magac ka mida magacyadiisa ama sifo ka mida sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay mana banaana in lagu dhaarto cid aan ilaahay ahayn rasuulku wuxuu ihi alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut ilaahay waa idiin diiday inaad aabayaashin ku dhaarataan qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso waayo dhaarta ilaahay cid aanayn uu ku dhaartaa waa dembi dembigana in laga aamuso ayaa waajiba ilaahayna subxaana wa tacaala magaciisa in la weyneeyo ayaa waajiba oo aan lagu dhaaran iyadoo xaajo iyo baahi aanay keensan dhaarta saasi awgeed baa ilaahay uhi walaa tajcalu llaha curbatan liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas marka alxalifu min gayri xaajatin waa makruh dhaarta aanay baahi keensan gaar ahaan haddii lagu dhaarto iibka qofka markuu wax iibsanayo ama uu iibinayo oo rasuulku wuxuu uhi alxalifu munafiqatu lisilca mumxiqatu lilbaraka dhaartu bushcorada ama alaabta waa socodsiisaa oo qofkii dee waa la aaminayaa oo kalsooni dhaartaasi laga qaatay awgeed baa shaygii looga iibsanaya barakadana waa tirtirtaa markaa dhaartu waa qaybsantaa waxay u qaybsantaa laqu lyamiin iyo alyamiin alghamuus iyo alyamiin almuncaqida markaa sheekhu wuxuu uhi laa yancaqid lyamiinu dhaartii guntami mayso ila billahi tacaala ilaahay nagu dhaarta mooyaane aw biismin ama lagu dhaarto magac min asmaa'ihi ka mida magacyadiisa aw sifatin ama sifo lagu dhaarto min sifaati daatihi ilaahay sifaatkiisa daatigaa ka mida sifaatka mar walba uu ku sifaysan yihi markaa sifaatka ficliga ahina waa la mid laakiin mualifka waxaa ka muuqata inuu yahay ashcari oo aanu sifaatu lafcaalka ilaahay subxaana wa tacaala u sug ahayn saas awgeed ba uu yihi aw sifatin min sifaati daatih lakin waxaa leenaha jamiicu sifaat illahi subxaana wa tacaala addaatiya oo sifaatka ilaahay mar walba uu ku sifaysan yahay iyo asifaat alficiliya oo kuwa ilaahay marka uu doonay uu ku sifoobo ee mashiicadiisa ku xidhan labadaba waa lagu dhaaran karaa markaa qofku hadduu ku dhaarto allah subxaana wa tacaala magac magacyadiisa ka mid a ama sifo ilaahay sifaatkiisa ka mid a saadiqan isagoo run sheegaya calaa amrin mustaqbalin arrin soo socota ku dhaaranaya inay dhacayso ama inaanay dhacahayn dhaarta waxaa la idhahdaa alyamiinu almuncaqida waa dhaarta guntantay weeye saddexdaa waa in laga helo tilmaamood an yakuuna alyamiinu billahi aw biismin min asmaa'ihi aw bisifatin min sifaati wa an yakuuna alxaalifu saadiqan iyo inuu run sheegaayo wa an yaxlifa calaa amrin mustaqbalin arrin soo socota weli aan dhicin inuu ku dhaaranayo saddexdaa sifo marka la helo dhaartaa waxaa la idhahdaa dhaar guntantay waman waana taa axkaamtu ay ka ratimayso oo in la oofiya ay waajibka tahay wixii lagu dhaartay haddii la oofi waayana kafaarada sheekhu uu sheegi doonaa ay ka dhalanayso waman xalafa qofka ku dhaarta bisadaqati maalihi inuu xoolihiisa sadaqadaystay odhaa lilaahi calaya an atasaddaqa bimaali in facaltu kada ilaahay wuxuu igu leeyahy xoolahayga inaan sadaqadaysto haddaan sidaa yeelo taasi markaa waa nadar sida saxiixa ah sida inuu idhaahdo lilaahi calaya an atasaddaqa bimaali in lam aqum ileyla liqiyaami illeyl fa huwa mukhayarun waa mid la kala dooransiinaya bayna sadaqati xoolihiisa inuu sadaqadu la baxo oo nadarkaa uu oofiyo aw kafaarati alyamiin iyo xoolihiisa inuu iska haysto oo oonu dhaartaa oofino laakiin uu ka kafaaro guto kafaarat lyamiinna waa soo socota marka masaladan halkan inuu ku keeno may ahayn waayo masaladani waxay ka mid tahay masaa-isha nadarka nadarkana baab gooni uu kaga hadli doonaa walaa shay-a waxba laguma lahaa qofkii fii laqwi lyamiin dhaarta laqwulyamiinka loo yaqaano waa nooca labaade ka mid a anwaacda dhaaraha marka laqwulyamiin waxaa looga jeedaa maa yajri cala lisaani duuna qasdi alxalif waa dhaarta qofka carabkiisa ku dareerta isagoo inuu dhaarto aan u qasdiin ee wax marka uu diidaayo ama wax uu qof doonayo inuu ku adkeeyo amaba se qofku uu cadhaysan yahay amaba se waxa weeyaan arrin uu sidii u malaynayay uu ugu dhaarto sidii noqon weyday kullahaa waa laqulyamiin qof meel soo socda ayuu u malaynayay inuu yahay hebel zayd tinaxu wallahi kaasi waa zayd saas ayuu isagu u malaynayay waa ula eg zaydkii buu noqon waayo laqulyamiin weeye marka aanu dhaar u qastiyin qof arrin uu ku adkaynayo iyaduna waa laqulyamiin wallahi caawa waad nala joogaysaa wallahi waad nala qadaynaysaa wallahi tegi maysid qofka martida oo kale markuu doonayo arrinta inuu ku adkeeyo sida caaisha ay leedahay waa laqmulyamiin balaa wallahi kalaa wallahi waa qawlu rajul balaa wallahi kalaa wallahi qasdigii ayaa maqan qofkani qalbigiisa ayaanay dhaartu ka soo goyn qalbigaanu ka dhaarana carabka ayuunbu ka dhaarta laqulyamiin baa la yidhaahdaa waxba kama laazimayaan wax axkaami kadha ka dhalan mayso oo arrintii uu ku dhaartay hadduu sameeyo hadduu ka tago waa isla mid wax kafaariina kama dhalato laqulyamiin ilaahay baa hi laa yu'aakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum ilaahay dhaarta laqwiga ee carabkuna aad ka dhaarateen qalbiga aydan ka dhaaran idiin qaban maayo walakin yu'aakidukum bima kasabat quluubukum laakiin ilaahay wuxuu idiin qabanayaa dhaarta qalbiga ka soo gooda ee go-aan qalbigaah uu la socdo waman xalafa qofka ku dhaarta anlaa yafcala shay-a shay inaanu samayn ahayn marka labaynu haynaa alyamiin lmuncaqida dhaarta guntantay waata qofku uu ku dhaarto biismin min asmaai illahi aw bisifatin min sifaatihi magac ilaahay magaciisa ka mid ama sifa ilahay sifaatkiisa ka mid saadiqan isagoo run sheegaaya qaasidan lilxalif u qastiyey dhaarashada qalbigiisa ay ka soo goday calaa amrin mustaqbalin arrin soo socotana uu ku dhaarto taa alyamiinu muncaqida ayaa la idhahdaa waata ay waajibka tahay qofku inuu oofiyo hadduu oofi waayana kafaarada soo socotee sheekhu uu sheegi doonaa ay ka dhalanayso laqwulyamiinkuna waa maa yajri cala lisaani duuna qasdi lxalif waa dhaarta qofka carabkiisa uu ku dhawaaqo isagoo qalbiga aan go-aan ka gaadhin inuu dhaarto amaba se arrin siduu u malaynayay ayuu ku dhaartay sidii ayay noqon weyday waa laqulyamiin iyadana wixii lagu dhaartay in la oofiyaa waajib ma aha haddii la oofi waayana kafaaratulyamiin ka dhalan mayso qeybta markaa saddexaad ee anwaacu lyamiin waa alyamiin alghamuus alyamiin alghamuus oo an yaxlifa billahi kaadiban inuu ilaahay ku dhaarto subxaana wa tacaala isagoo been sheegaayo alyamiin alghamuus baa le waxaana alyamiin alghamuus loo yidhi liannaha taqmisu saaxibaha fi nnaar waayo dhaartaasi waxay sabab u noqonaysaa qofkii dhaartay inuu naarta uu galo waana min kabaa'iri dunuub dembiyada waaweyn ayaanay ka mid tahay waman xalaf wax mana guntamayso qofku waa dembaabuuna dembiga waa inuu ka toobad keeno sida raajixee jamaahiirtu ku tegeenna yamiinu lkhamuus kafaaro ma leh wa hiya acdam min an yukafirahaa shay-un waa ka weyn tahay inuu shay kafaaro u noqdo oo shay kafaaro macnaheedu waa shaygii dembigaasi aasi lahaa ee baabiin lahaa ee tirtiri lahaa marka alyamiin lkhamuus waa dembi weyn markaa shay inuu kafaaro u noqdo waa ka weyn tahay waman xalafa qofka dhaarta oo ku dhaarta an laa yafcala shay-an shay inaanu samayn inaanu samaynahayn fa amara hayrahu cid kala amra bificlihi inuu sameeyo lam yaxnaf mid dembaabay oo dhaartiisii jabiyey noqon maayo liannahu lam yubaashir alficla waayo ficilkii isagu ma baashirin tusaalehaan wuxuu yidhi wallahi laa adkhulu beyta fulaan hebel gurigiisa geli maayo deetana qofkuu amuray inuu gurigaa galo inankiisii buu ku uhi ya fulaan yaa waladi fulaan idhab ilaa beyti fulaan wakud minhu kada wa kada hebelo oradoo tagoo gurigaa hebel galo alaabtaa ka soo qaad waa gurigii isagu uu ka dhaartay ciddaa kale amarka uu amray in gurigii uu ka dhaartay ay gasho cid kale mid dhaartiisii jebiyey oo dembaabay ku noqon maayo waayo ficilkii da uu ka dhaartay muu samayn weeyaan macnihii waman xalafa qofka ku dhaartay calaa ficli amreyni laba arrimood samayntooda oo wada socda fafacala axadahumaa midkood sameeya oo labadiiba aan wada samayn lam yaxnaf dembaabi maayo oo dhaartiisii mid jabiye noqon maayo sida inuu ku dhaarto inaanu labadaa maro xidhan ahayn wallahi inaanan shaadhkaa iyo surwaalkaa xidhanayn buuri ama macuustaa iyo iyo shaadhkaa ama khamiiskaa iyo garankaa ama wuxu uhi wallahi laa ukalimu zaydan wa camra camar iyo zayd labadaa nina la yidhaahdo la hadli maayo ayuu yidhi labadii male midkood hadduu xidho oo aan wada socono mid qura u xidho ama labadii qof uu ka dhaartay la hadalkooda iyagoo wada socdo si wada socoto uga dhaartay haddii midkood uu la hadlo mid dhaartiisii buriyey noqon maayo waayo dhaartiisu labada arrimood oo wada socdo ayay ku dhacaysaa wuxuu noqonayaa mid dhaartiisii jebiyey marka labada maro wada socda u xidho marka labada qof uu la hadlo laakiin hadduu yidhaahdo hadduu kala qaado marka hore oo markuu israaciyo taniye baa laa albisu haada walaa haada surwaalkaana xidhan maayo shaadhkaana xidhan maayo ayuu yihi waa kala qaado kii uu xidhana waa ku dambaabaya dhaartiisii mid jabiye buu noqonaya wallahi laa ukalimu zaydan walaa ukalimu camran zayd la hadli maayo camarna la hadli maayo wuu kala qaada kii uu la hadlaba wuxuu noqonayaa mid dhaartiisii jebiyey kafaara ayaa ka dhalanaysa waayo iminka waa kala socdaano waa kala qaada mar hadduu soo celiyo xarfu nafyiga labada shay kale xukun bay noqonayaan kelmadda ama xarafka diidmada uu isticmaalaya laa albasu haada walaa haada laba jeer buu soo celiyo soo ma laa ukalimu camran walaa ukalimu zayda waa laba dhaarado kala duwan bay noqonaysa laakiin hadduu xarfu nafyi qura ka dhaxaysu dha laa ukalimu zaydan wa camran waxay noqonaysaa dhaar qura hadduu yidhaahdo laa albisu haada wa haada dhaar qura ayay noqonaysaa wa kafaaratu lyamiini dhaartii kafaaradeedu waxa weeye yamiinta ama dhaarta kafaarada liwaatee iska ilaali waa alyamiinu lmuncaqida waa dhaarta guntantay ee ilaahay uu ku dhaartay isagoo run sheegaya dhaartana u qastiyey arrin soo socotana dhaartiisu ay ku saabsanto taasi ayaa alyamiin lmuncaqida leh waxaa waajiba qofku inuu oofiyo haddii uu oofin waayo nacam waxay waajibtay inuu oofiyo xaalaadka qaarkood xaaladaha qaarkood inaanu oofin ayaa waajib noqonaysa haddee dhaarta wuxuu ku dhaartay macsiyo ay tahay wallahi la ashrabana alkhamra gadan hadduu yidhaahdo waa xaaraan dee dhaarta in oofiya marna dhaartii in la oofiyo ayaa waajib noqonaysa haddii uu ku dhaartay arrin waajiba samaynteeda wallahi la usalliyanna salaata almagribi fii waqtiha maca aljamaaca inuu oofiya waajib bay noqonaysaa marna in dhaartii la oofiyo ayaa mustaxab noqonaysa oo haddii oofinteedu ay ka khayr badan tahay jebinteeda marna dhaarta in la jebiyo oo la oofin waayo ayaa mustaxab noqonaysa waa haddii ka tegisteedu ay ka khayr badan tahay oofinteeda tusaalahaan waxa uu ku dhaartay an yaqtaca raximahu ama qof ka mida qaraabadiisa inaanu la hadlo dee inuu la hadlo ayaa u khayr badan marka calaa kulli xaal dhaartii haddii uu oofin waayo gumtantay kafaaro waxa la idhaha baa ka dhalanaysa kafaaratu yamiin huwa qofka dhaartaa mukhayarun fiiha waa mid la dooransiinayo kafaarada dhexdeeda bayna halaathati ashyaa saddex arrimood cidqu raqabatin muumina addoon muumina inuu xoreeyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw kiswatuhum aw taxriiru raqab marka inuu addoon xoreeyo aw icaamu casharati masaakiina ama toban miskiin inuu quudiyo maaha miskiin quro loogu celcelinayo waa toban miskiin oo kala duwan ama meel ha ku wada quudiyo ama si kala duwan waxa u siiya kulla miskiini miskiin kasta uu siiyo muddan mud raashina lix boqol oo garam aw kiswatuhum ama inuu huwiyo thawban thawban maro maro yaa kiswadu waa inuu maro qofku uu gashan karo cawradiisa asturaysa inuu miskiin kasta siiyo toban miskiin ka saddexdaasi arrimood waa kala dooranaya khiyaar buu leeyihi waana khiyaaru raqbatin wa shahwa khiyaaru maslaxatin ma aha sida isagu uu jecel yahay ayuu dooranaya fain lam yajid saddexdaa haddaan midnaba helin fa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood inuu soomo ayaa kafaaradiisu ay noqonaysaa weliba saddexda maalmood waa inay noqdaan mutataabicaat saddex maalmood oo isku xiga marka dadka badankooda halkan waa khaldamaan oo markay dhaartaan ee dhaartii ay oofin waayeen ay doonaan inay kafaaro gutaan saddex maalmood unbay iska soomaan taasina waa khalad oo saddexda maalmood waxay dhaarta kafaaro u noqonayaan haddii saddexdaa arrimooda ka horeeyo midnaba la awoodi waayo addoon uu xorayn kari waayo toban miskiin uu qoodin kari waayo toban miskiin aradbeel uu u jari kari waayo faslun wannadru nadarkii annadru waxaa looga jeedaa luqaahan alwacdu bikhayrin aw sharin oo qofku inuu khayr ballan qaado ama shar sharcanna waxaa looga jeedaa iltizaamu cibaadatin aw qurbatin lam tatacayan calayhi biasli sharc qofku inuu isagu isa saaro cibaado iyo daaco aanu sharcigu ku waajibin ayaa la yidhaahdaa nadar waana dhici kartaa cibaado oo marka horeba sharcigu uu ku waajibiyey qofku inuu ku nadro oo ay noqoto waajibatun biasli sharci wa waajibatun binadr mid sharciguna uu waajibiyey nadarka daraaddiina u waajibtay oo cibaadada markaa marka horeba waajibka hadduu qofku ku nadro macnaa wujuubkeedii ama waajibnimadeedii waa sii labanlaabmaysa ka tegista laga tagaana xagga dembiga waa ka weynaanaysaa tegista laga tago cibaado waajiba oon lagu nadrin oo qof laba waajib dayacay buu noqonaya qofka cibaado waajiba intuu ku nadro haddana samayn waaya marka nadarka waxaa la dhahdaa waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa nadarku marka hore nadrun fii daaca iyo nadrun fii macsiya nadar qofku uu ku nadray shay daaca ah ama ugu yaraan mubaaxa fi taacatin aw mubaaxin iyo nadar qofku uu ku nadray shay macsiya nadarka markaa shay daaca uu ku nadaray ama shay mubaaxa ayaa isaguna qaybsanaa oo wuxuu u qaybsamaa nadru mujaazaat ama nadru mucaawada waa nadarka qofku cibaadan uu ku nadray uu wax ku bedelanaayo ee shardi uu ku xidhaayo odhanaya in shafa allahu mariidi falilaahi calaya an usalliya rakcatayn haddii ilaahay uu shaafiyo qofkaa iga buka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu nadray oon dusha isaga saaray laba ragcadood inanu tukado waa nadru mucaawada ama nadru mujaazaat baa la ydhahda waa nadar qofku waxuu ku bedelanayay shardi ku xidhanyay nadarka noocaasina waa makruuh waxaana u daliila inuu makruh yahay xadiidu cabdillaahi bni cumar aladi rawaahu muslim fi صaxiix naha الnabiyu عalayhi الصalaaةu wasalaam can الnadr wa qaala inahu la yaأti bishay wa inama yustakraju bihi min albakiil rasuulku nadarka waa nahiyey waxaanu uhi nadarku khayr ma keeno qariinada saa tusinaysa nadarka uu nahiyey inuu yahay nadru lmujaazaat ama nadru lmucaawada kaa shardigu ku xidhay oo nadarku sababu noqon maayo in la shaafiyo qofkii bukay kii maqnaa inuu soo noqdo wixii luma inaad hesho wa inamaa yustakraju bihi min albakiil laakiin ka bakaylka ayunbaa xoolihiisa lagaga saaraa xoola marka hore uu ku bakaylaayey ayaa marka uu ku nadro bixintooda inuu bixiyaa ay waajib ku noqonaysaa oo aanu ikhtiyaaru lahayn nadarka qeybtiisa labaad waa nadru tabaruc waa nadar qofku isagoon shardi aan ku xidhahay uu ku nadrayo un inuu ilaahay subxaana watacaala cibaado u sameeyo nadarka noocaasiina waa nadar markaa jaa-isa ama waxa weeyaan mashruuca culimada qaarkoodna waxay idhahdeen isaga laftiisuna waa makruuh waxaa dhici karta qofku cibaadada uu ku nadray marka hore aan ku waajibin uu isku waajibiyey inuu ka soo bixi waayo markaa naftiisa muxuu u saarayaa waajibaad iyo mas-uuliyaad ay dhici karto inaanu ka soo bixin lima yucaridu nafsahu litadyiici waajibaat lam takun waajiba calayhi biasli shar muxuu naftiisa ugu bandhigayaa dayicitaanka waajib uu isagu isku waajibiyo marka hore sharcigu aanu ku waajibin nadarka qeybtiisa saddexaad waa annadru fi amrin mubaax arrin mubaaxa qofku inuu ku nadro sida inuu idhaahdo tusaale ahaan waxaan ku nadray lilaahi calaya nadrun an amshiya bilaqdaam ila asuuq ama tusaale ahaan ilaa barbara ama ilaa boram waxaan ilaahay ugu nadray inaan u lugeeyo borama buuli ama ilaa suuqi hoose inaan u lugeeyo dee lugtu maaha cibaado daacima oo shay iska mubaaxa soo maa qofku waa lugeyn karaa waana gaadiidna waa fuli karaa marka nadarka mubaaxa isaga waa ka hadli doonaa bal xukunkiisu muxuu noqonayaa haddii wixii uu ku nadray uu oofin waayo laakiin nadarkan ah nadru daaca ama ha noqdo mid uu shardi ku xidhay ama mid aanu shardi ku xidhin ayaa xukunkiisa uu soo horreysiiyey sheekh wuxu uhi faslun wannadru nadarkii yalzamu laazim buu noqonayaa fi lmujaazaat oo qofkii wixii uu ku nadray baa waajib ku noqonaya fi lmujaazaati marka nadarkaasi uu yahay mid wax lagu bedelanayo oo calaa mubaaxin uu ku nadray arrin mubaaxa wa taacatin iyo arrin taaca ka qowluhu uhi in shafa allahu mariidi hadduu ilaahay shaafiyo qofka iga buka falilaahi calaya ilaahay waxaa dushayda u saaran an usalliya inaan tukado aw asuuma ama inaan soomu yiri aw atasadaqa ama inaan sadaqad la baxo markaa ma cayimin salaada iyo soomka iyo sadaqadda hadduu cayimay inta ragcadood ama inta maalmood uu soomayo ama sadaqadda nooceeda taasi ayaa waajib ku noqonaysa inuu bixiyo haddii uu bixin waayana kafaara ayaa waajib ku noqonaysa oo kafaaratu annadr waa kafaaratu lyamiin siduu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka nadarkiisii oofin waaya daacada ahaa wuxuu la mid yahay qof dhaartii oofin waayey kafaaradii markaa dhaarta ka ratimaysay ka dhalanaysay ayaa nadarkana haddii la oofin waayo ka dhalanaysa saddexdii arrimood ee ikhtiyaarka u lahaa kala doorashadooda iyo hadduu saddexdaaba awoodi waayo inuu saddex maalmood soomo wayalzamhu waxaa waajib ku noqonaya min dalika arrimaha waxaa waajib kaga noqonaya xaggooda maa shay yaqacu calayhi uu ku dhaco alismu magacu inta ugu yare magaca labaa waajib ku noqonaysa oo haddaanu cayimin hadduu dhaa ilaahay waxaan ugu nadaray salaad ma cayimin soo maaha inta ugu yare magaca salaad la yidhahdo ku dhawoobi karaa waajib ku noqonaysa oo intaasi waa tee salaad maxaa u yara ragcad baa u yara marka ugu yaraan ragcad waa inuu tukado markaasuu noqonayaa nadarkiisii mid oofi markuu idhaahdo lilaahi calaya an asuume soom uu ku nadro maalmihiisa aanu xadidinna inta soom u yara magacaa soom uu ku dhici karo ayaa waajib ku noqonaysa oo soom maxaa u yara saacad miya maalin baa u yara marka uu idhaahdo lilaahi calaya an atasaddaqa sadaqaduu ku nadro aanu cayimin qadarkeedana inta u yara sadaqad lagu tilmaami karo ee magaca sadaqad qaadan karta ayaa waajib ku noqonaysa oo hadduu idhaahdo xabad beriisa intuu soo qaado miskiin uu siiyo ka waran may sadaqa noqonaysaa taas ma noqonaysa laana laysa fiihi naf xabad beriisi nafci ma waxa ugu yara magaca sadaqad markaa qaadan kara ayaa waajib ku noqonaya hadduu ku nadaro sadaqada aanu xadidin walaa nadra nadar ma jiro fii macsiyatin walaa nadra nadar ma jiro yalzamu laazimaya ama yancaqidu guntamaya fii macsiyati marka macsiyo lagu nadro qofku hadduu macsiyo ku nadro nadarkaasi guntami maayo waajibna waxaa ku ah nadarkiisa inaanu oofin bal inuu ka toobad keeno ayaa waajib ku ah ka qowli uu idhaahdo in qataltu fulanan hebel haddaan dilo falilaahi calaya kada ilaahay wuxuu igu leeyay waan ugu nadarayaa cibaadada noocaasi hebel haddaan dilo waxaan ku nadaraya inaan ilaahay u xajiyo dilku soo xaaraan maha soo macsiya maha marka nadarka qofku shay macsiyaa uu ku nadraa guntami maayaba kafaarana hadduu oofin waayo ka dhalan mayso inaanu oofin ayaana waajiba inuu oofiyaana waa xaaraan walaa yalzamu nadru nadarkii laazim noqon maayo uu ku nadaro qorku qofku calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa inuu ka tago oo hadduu idhaahdo lilaahi calaya nadrun fi an laa aakula laxman ilaahay nadar buu igu leeyahay waxaan ugu nadray inaanan hilib cunin hilibku mubaax buu ah xalaal buu ah hadduu qofku markaa shay mubaaxa inuu ka tago uu ku nadaro bimacnaa nadarkaasi oofintiisu waajib ku noqon mayso shaygii mubaaxa aha uu ka nadray waa iska isticmaali karaa hadduu isticmaalana kafaara ka dhalan mayso oo nadarka shay mubaaxa qofku uu ku nadaro kafaara kama ratibanto hadduu khilaafo daliilo masaladaasi waa leedahay oo rasuulku wuxuu arkay nin taagan dadkuu weydiiyey nin cedceedda taagan war ninkaasi muxuu ahaa buu yidhi faqaaluu abuu israa'iil nadara an yaquuma walaa yaqcud waa abuu israa'iil oo wuxuu ku nadaray inuu istaago oo aanu fadhiisan walaa yastadilla aanu harsane qoraxda u taagnaada walaa yatakallama oo aanu hadal oo wayasuuma uu soomo wuxuu ku nadaray ninkani saddex arrimood oo mubaax taagnidu dee waa mubaax in meel la harhsadaa ah waa mubaax in la hadlaana iyo in la aamuso labadu waa mubaax saddexda arrimooda mubaaxa ayuu nadarkiisu ku saabsana iyo arrin cibaado ah oo soomka ah bal u fiirsan rasuulku wuxuu ku yidhi faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam murhu amar buu yidhi falyatakallam ha hadlo oo hadalkii uu ka nadray nadarka ayaan waxba oofinin walyastadilla ha iska harsado ayaan waxba bacadka taagnaani walyaqcud ha iska fadhiisto walyutima sawmahu soomkiisana ha dhamaystiro marka cibaadadii uu ku nadaray rasuulku muxuu faray inuu nadarkaa oofiyo ashyaadii mubaax ahaydna ha ka tanaasulo ha iskaga taga buu ihi nadarkii uu ka nadaray oo ha iska sameeyo wax kafaaraana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma sheegin markaa qofka shay mubaaxa inuu samaynayo ku nadara ama inuu iska daynayo nadarkiisaa waa burin karaa inuu oofiyaa waajib kuma aha hadduu oofin waayana kafaara ka ratimi mayso marka walaa yalzamu nadru calaa tarki mubaaxin aw ficlihi inuu raaciyaa waa fiican ka tegistiisa shay mubaaxa iyo samayntiisa haddii lagu nadaro midnaba nadarkaasi mi in la oofiyaa waajib noqon mayso haddii laga tagana kafaara ka dhalan mayso ka qowluhu uhi laa akulu laxman hilib cuni maayo walaa ashrabu labanan caana cabdi maayo wamaa ashbaha dalika iyo wixii shabaha kitaabu alaqdiyati washahaadaat alaqdiya waa jamcu qadaa qadaaguna waxaa looga jeedaa luqatan waa alxukm sharcanna waxaa looga jeedaa faslu lkhusuuma bayna itnayn fa akthar bixukmi illahi tacaala in la kala saaro laba qof iyo in ka badan wixii ay isku haystaan oo ilaahay xukunkiisa lagu kala saaro ayaa qadaa la idhahdaa shahaadaadkuna waa jamcu shahaada min almushaahada ayay ka timi oo aragtida ah ru'yada amaa sharciyan waxaa looga jeedaa ikhbaaru linsaani bima habata ligayrihi calaa gayrihi waranka qofku uu ku waramo xaq cid aan isaga ahayn u sugnaatay oo cid kale ugu sugnaatay waraa hebel waxaan ka markhaati ka ahay hebel inuu hebel intaa ku leeyahay wa ikhbaaru linsaani bima habata ligayrihi calaa gayrihi marka qadaaga haddaynu ka horeyno qadaagu in dadka muslimiinta cid kale xukumta la helaa waa fardu kifaaya idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl wa an ixkum baynahum bima anzala allah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isagaa iyo dadka kale xukumi jiray wakadalika alkhulafaau min bacdi khulafadii ka dambeeyey qudaadna waa sameeyeen rag qudaada beled kasta qaadi baa loo sameeyey marka xaakimka muslimiinta u taliya waxaa waajib ku ah beled kasta inuu u sameeyo nin qaadiya oo dadku waxyaabaha isku haystaan kala saara qaadigaasi markaa wuxuu naa'ibka iyo xaakimka hawshii xaakimka ayuu hayaa waxyaaba fara badan oo xaakimku inuu fuliyo ay ahayd ayuu isagu naa'ib uga noqonaya halkiisii uu gelaya hadday noqoto kala saarista dadka hadday noqoto bixinta gabadha aan weli lahayn hadday noqoto waxa weeyaan ilaalinta iyo qaaditaanka mas-uuliyadda xoolaha agoonta agoonka aan lahayn cid mas-uulka ah ama cid loo dardaarmay aanay jirin hadday noqoto annadaara cala alwaqf waqfiga macnaa ilaalintiisa masaalixdiisa inuu ka warhayo hawshaasoo dhan qaadiga ayaa qabanaya xaakimka naayibuga ah xaakimka guud ee ummadda u talinaya marka inuu xaakimku beled kasta qaadi u yeelaa waa waajib waajibaadka saaran ka mid a aslan qofku inuu qaadi noqdaana waa fardu kifaaya ah haddii isaga mooyaane cid kale loo waayo se fardulcayn bay qofka ku noqonaysa qadaaga waxaa la yidhaahdaa waa silaaxun duu xaddayn waa hub laba afla-ah oo halis ah waxa weeyaan waa mansabun mansibun mansabun shariifun liman qaama bixuquuqihi wamru khatiiru liman qasara fii xaqih o calaa man qasara fii xaqih waa mansib iyo mas-uuliyad wanaagsan qofka xuquuqdiisa ka soo baxaaya waana mas-uuliyad halisa qofka xuquuqdeeda inuu ka gaabiyo macnaa ka baqaaya walihaada baa rasuulku tilmaamay ana alqudaata halaath kuwa qudaadee dadka kale xukumaa inay saddex yihiin alqudaatu halaathun qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna laba qaadi naartay gelayaan midna jannadu gelaya idan qudaaddu waxay u bateen xagga naarta ayay u bateen oo saddex meeloodoo laba meelood baa naarta gelaya labada qaadiga ee naarta gelaya waa maxay waa qaadin xakama bijahli qaadi jahli wax ku xukumay isla aanu garanahayn oo aanu cilmigeeda haynin haddana xukumay waa fi nnaar waayo wuxuu ku dhiiraday inuu ilaahay ka yidhaahdo ka sheego waxaanu aqoon u lahay waana dembiyada waaweyn bay taasi ka mid tahay alqawlu cala allahi bigayri cilm waan taquluu cala allahi ma laa taclamuun walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca walbasara walfu'aad kullu ulaa'ika kana canhu mas-uula qaadiga labada naarta gelaya waa qaadi carafa alxaqa walam yaxkum bih qaadi xaqii garanaya masaladan sida xaqi siday tahay waa garanaya waa u caqli laakiin ogaan buu u baalmaray ama laaloosh buu qaatay ama wuu u eexday ama hawadiisa ayuu raacay labadaas waa fi nnaar qaadiga jannada gelayaana waa qaadin oo carafa alxaqa waxakama bih waa qaadi xaqii garanaaya oo xaqaana ku xukumay wax kale aan ku xukumin walihaada maadaama halista ay leedahay mansibkaasi uu leeyahay iyo hawshaasi ayaa dadkii hore wanaagsanaa aada iyo aada ay uga carari jireen marka loo soo bandhigo ay ka cudur daaran jireen waa mansib iyo iyo shaqo halisa weeyaan waxaa markaa waajiba sida tacriifka qadaagaba ka muuqata in dadka waxaa lagu kala xukumaya uu noqdo ilaahay xukumkiisa ilahay baa subxaana wa tacala uhi wa an ixkum baynahum bima anzla allah faxkum bayna annaasi bilxaq ana dadka xaq ku kala xukum marka ma banaano ilaahay diintiisa waxaan ahayn ad qaadi ku noqoto qaadin yaxkum bilqawaaniin alwadciya faqad carada nafsahu linnaar qaadi dadka ku kala xukumaya qaanun qawaaniinta wadciga ah bayna koorka wax ku kala xukumaaya iyo alqanuun alinjiliisi iyo alqanuun alhindi walqanuun alfaransi hadihi alqawaaniin annajisa alrajisa waxa weeyaan naar ayaa naftiisa u bandhigay shaqada noocaasina lagama shaqayn karo waxaad qaadi ka noqon kartaa meel lagu xukumaayo ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa laakiin meel wax kale lagu xukumaayo qawaaniin kufriya iyo qawaaniin iyo xeerar reeruhu ay samaysteen qofku qaadi inuu ka noqdaa ma banaana hadduu ka noqdana waa qaadi fi nnaar haddee xakama bigayri xaq buu noqonaya walihaadaba culimadu waxay dhaha wax kala daayo uma banaana xaakimku qudaadiisa inuu ku ilzaamiyo oo ku khasbo inay madhab mucayan un dadka ku kala xukumaan inuu dhaha tusaale ahaan inagu shaaficiya ayaynu nahaye shaaficiyadu waxay qabtuun dadka ku kala xukuma ama xanaabiladu waxay qabto ama xanafiyada ama maalikiyada ama madhabka laa yajuus hada waxa waajiba inuu yidhaahdo uxkum bayna annaas bilxaq wa an ixkum baynahum bima anzala allah waxa ilaahay uu soo dejiyeen hadde kuma urursano madhab mucayana oo madhabka culimadiisu waxay yidhaahdeen wixii ilaahay uu soo dejiyey mid waafaqsan waa noqon karaa mid khilaafsanna waa noqon karaa haddee culimadu macsuumiin maaha oo lama odhan karo madhabu shaafici ayuunbaa diintii ilaahay soo dejiyey oo waa wada sax waxbana kama maqna diinta ilaah ama madhabu axmed ibn xambal baa lama odhan karo kullu yu'khadu min qawlihi wayutrak ilaa rasuulu llah mid walba hadalkiisa wixii daliilka waafaqaa laga qaata wixii daliilka khilaafana waa la yskaga tagaa iyagana waa loo ducaynaya waa loo cudur daarayaayo a'imo dadaalay bay ahaayeen inay xaqa khilaafaanna umay badrheeri jirin laakiin asbaab baa keensan karta inay xaqa masaa-isha qaarkood ay garab maraan inaan masaladaasi daliilkeedu aanu soo gaadhin baa dhici karta waxaa dhici karta sidaas oo kale in daliilku agtiisa inuu aanu ansixin xadiidku inuu saxiix yahay aan isaga u caddayn waxaa dhici karta sidaas oo kale in daliil kaloo caariday oo islahaa daliilkan kalea ka xoog badan inuu daliilkaasi uu uga tegay walihaada baa imaamu ashaaficiyu raximahu llah waxa uu ku caanbaxay tilka alcibaara aldahabiya almashhuura ee odhanaysa idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiidku hadduu ansaxo isaga ayaa madhab ii ah oo haddaad aragtaan qawlkii qowlkayga hadalkayga xadiid saxiixa khilaafsan hadalkayga iskaga taga oo xadiidka rasuulka raaca saas ayuu shaafici odhan jiray iyo a'imada kaleba masaa-isha qaarkoodna callaqa alqawla fiiha bisixati alxadiid wuxuu odhan jiray in saxa alxadiidu fiiha qultu bih sida masalada tusaale ahaan laxmu libil hal yanqudu lwudu hilibka geelu waysada ma jabiya shaafici maruu ka fatwoonaya muxuu yidhi in saxa alxadiidu fiiha qultu bihi hadduu xadiidka ku soo arooray mid saxiixa uu noqdo qowlkaygu waa in hilibka geelu waysada uu jabiya walihaada baa in badan oo ka mid ah aimada shaaficiyada muxaqiqiinta kalbayhaqi wabnulmundir wanawowi ay qaateen fatwada odhanaysa hilibka geelu waysada waa jabiya lisixati alxadiidi fiiha xadiidka oo ansaxay awgeed walihada waa bayhaqu yuri waa madhabu shaaficiba imaamu shaafici madhabkiisu waxa weeye in hilibka geelu waysada uu jabiyo waayo wuxuu ku xidhay madhabkaasi xadiidka sixadiisa xadiidkuna waa ansaxay waa sugnaaday idan waa madhabkii shaafici buuri walaa yajuusu ma banaana buu ihi an yaliya alqadaa inuu qabto qadaaga ama kala xukunka iyo kala saarista dadka ilaa man istakmalat fiihi ka ay ku dhammaystirantay mooyaane khamsu casharata khasla shan iyo toban sifo alislaamu islaamnimo dee diin inuu ku xukmo ayaa loo baahan yahy marka ma gaal baa diin ku xukumaya haddii la idhaahdo diinta islaamku gaalku ku xukumayaa dee gaal in muslimiin madax looga dhigaa ma banaana walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila walbuluuqu weeyaan shardiga kale waa inuu qaan gaadhay waayo qofku haddaanu qaangaad ahay uu yar yahay ama uu waalan yahay ama uu addoon yahay waxa weeyaan nuqsaan baa ku jirta oo ehelu ma aha mas-uuliyadda intaa la-eg inuu qaado dee ilmaha yar waxa laga yaaba inuu is idhaahdo qaangaadhba ma tiido dembiba lagu qori maaye sidaa doonisid ka yar rashwada iska qaado kan u eexo ila adiga dembiba lagu qori maaye inuu sidaa yeelaa dhici karta walcaqlu ayaa shardu ah waa nin waalan nin waalan waxaaba markaa ma kala xukumi karo oo ehelba uma aha waalxuriyatu waayo addoonku wuxuu mashquul ku yahay bikhidmati sayidi waana qof la leeyahay oo naaqusa wiy waaldukuuriyatu waa shardi a lab inuu yahay qofka qaadiga noqonaya waayo dumarka haddii talada loo dhiibto liibaan daraa laga qaado lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a buri rasuul xadiidu abi bakr fi saxiix bukhaari liibaani maayaan qowm taladooda u dhiibtay calaa qof dumara u dhiibtay walihaadaa baa culimadu ay tilmaamaan cumuuman qadaaga inaan dumarka loo dhiibahayn fuqahaau lmadaahib ay isku waafaqsan yihiin inaan qudaar laga dhiganahayn waxaan dumarkan booliska laga dhiganayo dembi baadaha laga dhigaayo iyo muxaqiqiinta oo wax ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa khilaafsan oo gaalada lagu raali gelinayo iyo u n d b da iyo kuwa xoogay buwaagta oo biyada yaala wax lagu kala qoro siiya isteeshinada hada laa yajuusu qofka raaligelin ilaahay ka cadhaysiintiisa ku raadiya raaligelinta bani aadamkana ilaahayna waa u cadhoonayaa bani aadamkuna raalli ka noqon maayaan waxaad odhan kartaa soota waddamada qaarkood iyadoo dumar ay u taliyaan haddana ay liibaaneen waxaan leeya yaa rajul anta maa tacrifu alfalaax liibaantan waxaad moodaysaa un in la dhisto guryo dhaadheera iyo kombyuutara in la sameeyo liibaanta mastaasaad u taqaana haddaad liibaanta taa u taqaano dee waa liibaaneen waa runta laakiin liibaantu taa maaha liibaantii u muhiimsanayd baa ka maqan aliimaan kufriba waxa weeyaan ay ku sifaysan yihiin fa ayna lahum alfalaax markeebaa falaax waxa weeyaan u u yaallaa waalcadaalatu baa iyaduna shardi waa qofka qaadi noqonaya qof cadliya waa inuu yahay oo cadliga maxaa looga jeedaa mid aan dembiyada waaweyn samayn waa inuu yahay dembiyada yaryarna haddii ay ka dhacaan markiiba ka toobad keena shaksiyadiisa iyo dadnimadiisana ilaashada waxa sharafta dadka ka dilana mid iska ilaaliya waa inuu noqdo markaa qaadi laga dhigan maayo qof kabaa'irta sameeya kabaa'iru dunuub ama sakaa'irta dadka qudaarda dadka maanta waa mid si ka maran xumaanahaasi ayaaba yarba ayaad odhanaysaa xaqiiqatan haddee rashwadu waa min alkabaa'ir badankooduna rishwa ayaa waxa weeyaan ay qaataan laaluush waana min alkabaa'ir wa macrifatu axkaami alkitaabi waasunna kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulkana waa inuu macrifiya aqoon u leeyahy qofka qaadiga noqonaya waayo dee waa waa wixii wax uu ku kala xukumaaya imikasta maxaa la odhanayaa ninka qaadigii waa inuu lowga yaqaano lowga sharciga waa inuu yaqaanaa koran sharcigeena ka ilaaha dee maya maya lowga waa inuu yaqaano saasaa la odhanaya waa inuu ka soo baxay jaamacad waxa weeyaan lowga lagu barto waxaa qawaaniinta leedhaa lagu barto marka xaaladdu sidaa ay isu bedeshay ee ilaahay xukunkiisii wax kale loogu bedeshay ayaa taasina waxa weeyaan ay calaamad iyo daliil ay u tahay markaa nin aan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka aan aqoon u lahay qaadi ummadda inuu noqdaa ma banaana wamacrifatu lijmaaci wa macrifatu lijmaaci masaa-isha culimmadu isku waafaqeenna waa inuu yaqaan waayo waxaa dhici karta haddaanu aqoon masaa-isha culimmadu isku waafaqeen inuu ijmaacoodii uu khilaafo oo qowl kaloo markaa qardajeexa uu la yimaado kutub baana jirta dee ijmaaca laga qoray ibnulmundir kitaab buu leeyahay masaa-isha ijmaaca uu ku ururiyey ibnu xazm raximah llah culimo kalaana kutub bay ku leeyihin wa macrifatu likhtilaafi masaa-isha la ysku khilaafayna waa inuu yaqaan iyo wajiyada la ysugu khilaafay iyo dee cid waliba waxay daliishatay iyo bal sida raajixee xooga badan mid garanaya waa inuu yahay wa macrifatu turuqi lijtihaadi ijtihaadka wadooyinka loo marana waa inuu garanayo waa inuu yahay mid aalatlijtihaad haysta oo waxyaabihii ijtihaadka u suurtogelinayay midle waa inuu yihi marka ibnu xasan ibnu xasm raximahullah ijmaac baabuu kusoo naqliyey inuu qaadigu noqdo nin mujtahido darajat lijtihaad gaadhay waayo masaa-isha dee soo maraysa ee loo soo bandhigaya kuwa la isku qabsanaya masaa'il wada mansuus oo adiladu ay ku caddahay ama culimadu hore uga hadleen maaha masaa-isha qaarkood ayaa waxa weeyaan a masaa'il cusub iyo xawaadif waxa weeyaan jadiida oo u baahan qof mujtahida wa macrifatu darafin waa inuu garanaayo daraf ama qayb min lisaan alcarab luqada carabeed ka mid a waa inuu garanayo macnaa culuum alaala iyo culuum luga waa inuu ka garanaayo in u suurto gelinaysa inuu fahmo ilaahay hadalkiisa iyo hadalka rasuulka calayh isalaatu wasalaam xukum uu kala soo bixi karo wa macrifatu tafsiiri kitaab illahi tacaala ilaahay kitaabkiisa tafsiirkiisa waa inuu garanaayo waayo dee waa kii wax uu ku xukumayeyba oo haddii kale jahli mid wax ku xukumay buu noqonaya wa an yakuuna waa inuu noqdo samiican mid dhega qaba oo wax maqlaaya si uu waxa weeyaan u dhagaysto dacwada dadkan ishaysta bimacnaa sheegashooyinkooda si uu u dhagaysto mid wax maqlaaya waa inuu noqdo sidaas oo kale si uu u kala saaro qofka waxa weeyaan mudiciga ee ka muddacaa calayhiga iyo shaahidka iyo si uu u kala saaro wa an yakuuna waa in noqdo basiiran mid indhaqaba si uu u kala arko alkhusuub washuhuud kuwa ishaystiya kuwa markhaatiyaasha waayo qofka indhaale wuxuu wax ku kala sooci karaa uun maqal maqalkana waxaa dhici karta dadka uu dhegaysanayo aswaadooda iyo dhawaaqoodu inay ishabahaan oo markaa iskaga darsamaan uu kala saari kari waayo wa an yakuuna waa in noqdo kaatiban mid wax qori kara waa inuu noqdo marka kitaabadu shardi ma aha kitaabatu laysa bishardin oo qof kaatiba uu ku kalsoon yahay dacwaadka qora oo uu ku kalsoon yahay hadduu samaysto waa ku filan yahi laakiin waxaad odhan karta oo siduu u noqon karaa mid mujtahida isagoo xog aan qori garanahayn ma dhici kartaa tala waa noqon karaa nin hadduu hadduu waxa weeyaan cilmiga uu xifdiye uu ka waran oo cilmiga oo dhan dusha uu ka hayo waa yakuuna waa in noqdo mustayqida mid soo jeeda mid fooraro waa inaanu noqon qaadigu mid dareenkiisu uu uu soo jeedo waa inuu noqdo oo dadka hadalkooda markuu dhagaysto macnaa qaraa-in iyo calaamaad xukunka uu ku dul dhisi karo macnaa la soo bixi karo oo kaafmiishaarkii ee mid kale is haystaan aanu waxa weeyaan hadal ku khiyaamayn karin waa inuu noqdo ale hadduu muqafal noqdo waxaa dhici karta in loo hoosgeliyo inuu idhaha war ninkan ninkani ninkani waxa weeyaan alaab buu iga qaatay goormuu ka qaatay afartan sannadood ka hor aduuna imse jir baa tahay labaatan jir hadduu muqafaliyo dee wuxuu odhanayaa caddayn keen laakiin nin soo jeeda haddii wuxuu odhan say suurtagal ku tahay labaatan jir baa tahay baad leedahay afartan sannadood ka horda macanaa labaatan sannadood ka hor intaada dalan buu alaab ka qaatay miya walihaada baa ibnulqayim raximahullah wuxuu leeyahy kitaab la dhahaa turuq alxukmiya oo aada muhim u ah qofka qaadigii aanu ka maarmahayn qiraa'adiisa oo uu ku tilmaamo in badan amhilo iyo tusaalayaal fara badan oo qofka qaadiga ku saacidi kara inuu qaraa-inta iyo calaamaadka dadka hadaladooda ka muuqda iyo afcaashooda iyo xarakaadkooda uu kala soo dhex bixi karo masalada xaqiiqadeedu say tahay wa yustaxabu waxaa loo sunneeyaa qaadiga yajlisa inuu fadhiisto fii wasati lbaled beledka dhexdiisa macanaa magaalo hadday tahay hadday tuulo tahay meel u dhaxaysa dadka waa inuu fadhiisto oo midna si aanay dhib ugu noqon inuu waxa weeyaan meeshaasi soo gaadha fii mawdici meel waa inuu fadhiisto baarisin linnaas dadka u muuqata oo dadku ay arkayaan qaadigii way u geli karaan hadduu hoosta ka soo xidho waxa weeyaan guri gaabna uu isku wareejiyo dee dadkii uu kala xukumayay se ugu soo geli karaa walaa xaajiba lahu waa inaanu samaysan cid dadka ka celisa xaajibku waa bawaabka oo waxa iminka lagu magacaabo maxaa loo yaqaanaa sakartiyeer soo maaha nacam waa inaanu samaysan mid dadka ka celiyo albaab maqsin fadhiya kiisa ka horeeya isaga loo sii maraya calaa kulli xaal hadduu samaystana xaajada iyo baahidaa keensanaysa iminka oo kale inuu samaystee dee waa inuu dadka uu ku ballamiyo idhaahdo dadka ha celinina dadka iisoo daa oo shaqadiisu ay noqoto dadka inuu kala horo kaa waxa weeyaan xaajibka ama bawaabka walaa yaqcuda lilqada waa inaanu u fadhiisan dadka si u kala xukumo fi lmasjid masaajidka dhexdiisa waa inaanu fadhiisan oo dee qadaadu muxuu keensanaya rafcu laswaat dadku inay isku buuqaan oo ay isku qayliyaan hadday doonaan qaarkood hadalla aan laa'iq ahayn ay yidhaahdaan dee hadalka noocaasina masaajidkama in laga ilaaliyo ayaa waajib wa yusawiya waa inuu simo bayna alkhasmayni labada qof ee ishaysta fi halaathati ashyaa saddex shay waa inuu ka simo fi lmajlisi waa inuu ka simo fadhiga oo meel isku mida waa inuu fadhiisiiyo hadduu midna idhahdo kaa soo fadhiiso waryaa waxaan ku ihi intuu indhaha u giiro ma kaa soo fadhiiso kala dhaa waryaa hebelo kaale adug halka dhinaciisa kursi buusha uu ku fadhiisiiyo markaasuu cadaaladii ka tegeyba marka majliska waa inuu ka simo wallafdina waa inuu ka simo siduu ula hadlaayo hadduu midna hadalka ku adkeeyo midna hadalka u dabciyo waxa weeyaan dee cadaaladu muu sameeya wallaxdi eegmada iyo daymoodkana waa inuu ka simo hadduu midna waxa weyaan dhinaciisuun eegayo midna isagoo kasii jeeda uu dhegaysanayo dee markaana ma simin xadiidka masaladaa loo daliishado waa xadiid markaa daciif faman ibtuliya bilqada bayna annaas falyacdil baynahum fii laxdihi wa ishaaratihi wa maqcadih walaa yarfacanna sawtahu cala axadi alkhasmayni maa laa yarfacu cala alakar waa daciif xadiidku sida irwaaga uu ku tilmaamay alimaam alalbani xadiidka laba kun lix boqol iyo toddobiyo toban laakiin cumar ibn khadaab waxaa ka ansaxday abuu muusa oo qudaadiisa ka mid ahaa warqadii uu qoray inuu ku yidhi waasi bayna annaasi fii wajhika wa majlisika wa cadlika xataa laa yay'asa daciifu min cadlik walaa yaqmaca shariifun fii xayfika bihaqiyo daara qutni maa wariyay biisnaadin xasan waxaana jirta nacam cadaaladdana waa ka mid arrimahaasi in laga simo dadka khusuumta ah waxaana jirta qiso waxa weeyaan dadka ahlu siyarku had ya jeeraala ay sheegaan laakiin daciif marka maadaama ay ishtihaartay waxaynu u sheegaynaa tanbiihan calaa dacfiha baraarujo dadkaani ku baraarujinaya daciifka marka manaaqibta cali bin abi aalib ay ka sheekeynayaan dadka siirada had ya jeeraale ka warramaa eera cali bin abi aalib ayaa nin ayay ishaysteen marka wuxuu usoo galay qaadigiisii shacbi suu isagiyo ninkaasi u kala xukumo ninkuna yahuudi buu ahaa dabeetana waxa weeyaan waxa uu doonay inuu dhinac fadhiisto laakiin wuxuu yihi haddaanan maqal rasuulka oo leh calayhi salaatu wasalaam bimacnaa labada qof ee ishaystaa xagga fadhiga ha ka sinaadaan inuu midkood kaafir yahay mooyaane haddaanan sidaa maqli lahayn macnaa waan ag fadhiisan lahaa ninkan yahuudiga waxa weeyaan khusuumada ama doodu iyo dacwaddu ay naga dhexayso marka waa daciif qisadaas walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata inuu hadiyad ka aqbalo qaadigu min ahli camalihi shaqadiisa dadka ehelka waa inuu ka aqbalo macnaa dadka ishaysta ama laga yaabo inay isula yimaadaan isaga dadka beledkiisaa degan ee markay isqabsadaan isaga isula imanayaan dee waa min ahli camali camalkiisu waa qada qadaagaasi ayay dadku u imanayaan marka hadiyad inuu ka aqbalaa ma banaana hadday u siinayaan si uu iyaga ugu xukumo dee rishwa ayay noqonaysaa taas waa laaluush rishwaduna waa xaaraan waana min kabaa'iri dunuub ka bixiye ka qaatay waa ku nacdalay haddaanay u siinahayn min ajli inuu iyaga u xukumo awgoodna manaa waxaa laga baqanaya arrintaas inay keento inuu u eexdo oo uu yidhaahdo qofka ixsaanka kuu sameeyey bimacnaa bal dhinaciisa inuu iisho qalbiga bani aadamka ixsaanku waa addoonsadaa oo waa jiitaa qofka haddii loo samafalo samafalku waa jiitaa wayajtanibu xataa waa in casuumad haddii loo ay ugu yeedhaan qaarkood waa inaanu ka qayb gelin bay idhahdaan fuqahada ilaa inay tahay mooyaane casuumad guud oo dadkao dhan loogu yeedhay oo dadka kale inuu kala siman yahay laakiin casuumad isaga si gaaraya in yaroo kale loogu yeedhay waa inaanu ka qayb gelin ninka qaadiga ah macnaa waxaa arrin arrinta laga dadaalaya waxay tahay laga digtoon yahay in qaadigan dadka qaarkood ay yad ku yeeshaan macnaa ay noqdaan dad wanaag u sameeyey deetana ha dhow toole marka dadkaa dad kala isqabsadaan ay dhacdo in iyaga xaggooda u isho taasaa laga hortegaya wayajtanibu waa inuu ka dheeraado alqadaa kala xukunka dadka fii casharati mawaadica toban meelood ama toban xaaladood dadka waa inaanu kala xukumin cinda alqadabi marka uu cadhaysan yahay xadiidka ayaa ku cada qadabka wala yaqdiyana xakamun bayna tnayn wahuwa qadbaan buu rasuulku calayh isalaatu wasalaam qof yaanu laba kala xukumin isagoo cadhaysan waayo cadhadu qofka fikirkiisa ayay tashwiishinaysaa inuu markaa dacwada iyo dadkaa dacwadooda inuu si fiican u dhegaysto oo uu ka bogto ayay waasiinaysaa haddaanu dacwadii si fiican u dhegaysanna dee laa yaxkumu bilcadl waqad yaxkumu bidulm marka waxaa looga qiyaas qaatay cadhadaa xadiidku uu ku soo arooray arrin kasta oo qofka fikirkiisa tashwiish gelinaysa oo sababu noqonaysa inaanu si fiican u dhegaysan oo aanu ka bogan dadkan ishaysta sheegashooyinkooda walihaada kuwan dambe sheekhu uu sheegi doonoo dhami daliil gaari kuma soo aroorin waxaa looga qiyaas qaatay oo la haleeshiyey qadabka waljuuc iyo marka uu gaajaysan yahay manaa gaajo darari markay haysto calooshiisiibuu qofku ku mashquulsan yahay xanuunkii gaajada ayaa mashquuliyey walcatash iyo haraadka darani markuu hayo iyo wa shiddati shahwa iyo shahwo darani markay hayso oo tawqaan ila aljimaac uu ku dhacay waalxusn iyo murugo darani markay hayso qalbigiisii baa maqan waalfarax almufrid farxad xad ka dhaaftay markay hayso isba kala garan maayo waa kii ninkii farxay yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk markay farxaddii ka qaalib noqotay markaasina sidaas oo kale ayaa ku dhici karta wa cinda almarad iyo marka uu hayo xanuun xanuunkaasoo dee qofka mashquulinaya hadduu qaadiga gaws xanuunaya ka waran nin gaws xanuunaya dacwad si fiican ma u dhegaysanaya ya waa maya soo maaha xanuunada kale mashquulinayaan waa sidaas oo kale wa mudaafacati alakhbatayni iyo labada xunxuni markay la riixtamayaan marna ay soo riixayaan ay soo haraateeyaan marna dib uu riixayo oo markay kaadiyo cudhayso qofka ama saxaro waxa weyaan ay cudhayso alaabtaa celinteeda ayaa markaana uu ku mashquulsan yahy oo fikirkiisu uu ku maqan yahy wa cinda nucaas iyo markuu luloonayo ninka markuu luloonaya hadalkii qaybna waa maqlaya qaybna waa dhaafaysa wa shiddati alxar iyo kulayl darani markuu jiro oo qofka mashquuliya oo naftiisii uu ku mashquulsan yahy iyo walbardi qabow darani markuu jiro iyo wax kasta oo qofka mashquuliyaana oo idiraabu nafsi wainshiqaalu lfikri ku ridaana waa la xukum walaa yasalu weydiin maayo almuddaca caleyh ka wax loo sheeganaayo ilaa ba bacda kamaali dacwa marka ay dacwadu dhammaystiranto ama sheegashadu dhammaystiranto kadib mooyaane oo ka wax sheeganaya marka sheegashadiisa uu dhammaysto u ama kaa dhammaato markaasunbuu u wareegayaa ka wax loo sheeganaya laakiin kii wax sheeganaya weli hadalkii aan dhamayn odhan maayo war ma qabtaa dee waxaa lagu sheeganaya ma qabtaa odhan maayo waa in horta hadalku dhinaca wax sheeganaya oo muddaci muddacigaa almuddaci waa inuu hadalku uu ka soo dhammaado nacam walaa yuxallifuhu dhaarin maayo ka wax loo sheeganayo haddii kii wax sheeganaya bayiro iyo caddayn uu keeni waayo ka wax loo sheeganaya dhaarin maayo ilaa bacda su'aal almuddaci ka wax sheeganayaa hadduu arrintaa weydiisto mooyaane waayo ka wax sheeganayaa haddii uu bayino keensan kari waayo caddayn wuxuu xaq u leeyahy kii wuxuu sheeganaya inuu dhaafo markaa xaqaa isaga ayaala hadduu doonana waa dhaarsan karaa hadduu doonana waa ka tanaasuli karaa markaa qaadigu inuu markiiba idhaahdo maaha mar hadduu bayino waayo qofkii wax kugu haystay dhaaro ee wuxuu ka sugayaa dhaarashadaas dalabkeeda ka wax sheeganaya hadduu idhaa ii dhaarina waa u dhaarinaya hadduu dhaartaa ka tanaasulana waa iska daynaya oo xaqu qaadigu leeyahay maahae waa xaq uu leeyahay qofka wax sheeganaya bayinada waayo walaa yulaqinu afka ugu ridi maayo khasman mid ay mid kale is haystaan xujatan xujo daliil afka ugu ridi maayo macanaa talqiinku waxa weeye waxaa dhici karta dadkan waxa weeyaan isula kaa yimi qaadiyow ee is haystaa waa kala afmiishaarsan yihin soo maa hadalka waa kala odhan og yihin arrinkoodana waa soo kala bandhigan og yihiin marka midbaa hadalkiis ciyiya oo xaqii isaga oo leh aan sheegan karin afkiisa ayaa gabay marka kaasoo kale hadalku waa yidi maayo war war sidaa u toosiyo sidaa u sheego sidaadha qaadigu odhan maayo isagu waa qaadi isagu qofkan ama afkiisu ha gabo ama afkiisa mid baatil ku meel marsanaya ha noqdee waxa uu maqlayo inbuu wax ku kala xukumaya rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam inakum takhtasinuuna ilaya walacalla bacdakum alxanu min bacdi bixujatihi wainamaa aqdii binaxwi ma asmac rasuulku wuxu waad sula sookay xukum doonataan waxaana laga yaabaa qaarkiin inuu xujadiisa ka odhan og yahay ka kale oo ka afmishaarsan yahi aniguse waxa aan maqlay unbaa wax ku xukumaya ninna u toostoosin maayo nin walooba wixii aada sheegatay iyo wixii adiga kaa soo baxay oo waxaad caddayn keensato ayuunbaa wax lagugu xukumaya walaa yufimuhu kalaama hadal la fahamsiin maayo oo si cadna xujadiisa ugu sheegi maayo sidaa dhoo saa u toosiso odhan maayo hadal uu ka fahmana ku odhan maayo walaa yatacanatu ku adkaan maayo bishuhadaa markhaatiyaasha markhaatiyaasha hadal ku dhigi maayo weeyaan macna ilahay baa ihi walaa yudaara kaatibun walaa shahiid waana markhaatiga lama dhigo buuhi ilahi subxana watacaala markhaatigu dee waa muxsin oo dee nin shaqaysanaya maahae qofkan uu markhaati farayo uu xisaan faraya marka in lagu dhibo maaha wain tafcaluu fainahu fusuuqun bikum buuhi ilahi subxana watacala haddaad markhaatiyaasha aad dhibtaan iyagoo muxsiniin oo ixsaan samaynaya marka horeba oo faasiqnimo taas walaa yaqbalu shahaadata qaadigii markhaatigii ka aqbali maayo ilaa minman kii mooyaane habatat cadaalatuhu cadaaladiisu ay sugnaatay oo cid walba inuu maragooda aqbala ma aha oo ninka cadaalad lagu yaqaano oo cid la yaqaano ay tacdiilisay ama cadaaladiisu ay ishtihaarto ay caan baxday cadaaladdan waxaa looga jeedaa dembiyada waaweyn waa inaanu samayn kuwa yaryar hadday ka dhacaan oo aanu markiiba ka toobad keeno sharaftii waxa dilan waa inuu iska ilaaliyo cadliga kaasaa looga jeedaa markaa qof sifaadkaada mooyaane mid kale maraggiisa aqbali maayo walaa yaqbalu aqbali maayo shahaadata caduwi mid cadow ah cid kale maraggiisa calaa caduwihi cadowgiisii inuu ku markhaati furo aqbali maayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi laa tajuuzu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'ina walaa zanin walaa zaniya walaa di gimrin cala akhiih ay walaa di cadaawatin cala akhiih markaa qofku qofka ay colka yihiin cadaawada ay ka dhaxayso macnaa marag kuma furi karo hadduu idhahda aniga ayaa markhaati ka arrinta lagu haysto dee la aqbali maayo waayo dee tuhmad baa meesha taallo oo waxaa dhici karta cadaawaddii ka dhaxaysay inay sa inay sababayso maraggan uu furayo arrinkiisu ku buuxi uu yahay walaa shahaadata waalidi waalid shahaadadiina aqbali maayo liwaladihi wuu markhaati furo waladkiisa walaa waladin walad shahaadadiina aqbali maayo liwaalidihi waalidkii wuu markhaati furo wakadalika waxa weeyaan shahaadatu azawj lizawjati shahaadatu zawja lizawjih washahaadatu alcabdi lisayidihi washahaadatu asayid licabdihi waayo intaba tuhma ayaa ku jirta rasuulkuna wuxu uhi walaa daniinin fii walaa-in walaa qaraaba mid maraggiisa la tuhmi karo walaa ka dhaxeeya qofkan uu markhaati furaya awgeed amaba se qaraabo ka dhaxaysa awgeed maraggiisa lama aqbalaayo laakiin culimadu waxay isku waafaqeen sida ibnulmundir ijmaacu kusoo naqliyey shahaadatu lakh lilakh waa la aqbalaya walaalku maragga walaalkii uu u furo waa la aqbalaya wax kaloo dee lagu diida haddaana meesha iman walaaltinimada ka dhaxaysa lagu diidi maayo walaa yuqbalu lama aqbalayo kitaabu qaadin qaadi kitaabkii ilaa qaadin aakhara qaadi kale uu u qoray fil axkaami kitaabkaas oo axkaamta ku saabsan kale xukunka dadka ku saabsan oo tusaale ahaan laba qof oo dacwadi ay ka dhaxayso maxkamad isla galay ayaa meel kale intay beledkiiba ka guureen beled kale maxkamadiisii tegey markaa qaadigaa cusub ay isula tegeen hadduu qaadigii hore ku idhaahdo bal qoladan dacwadooda horead u dhegaysatay bal waxay iga soo faa'iideen warqadda u qoree dacwadaa ku saabsan lama aqbalaayo ilaa bacda shahaadati shaahidayn laba markhaati markay ka marag furaan mooyaane bimaa fiihi waxa kitaabkan ku qorani inuu yahay wax qaadigaasi uu soo qoray marka waxaa la odhan karaa caddaynuna almuhim waa in la helo markhaatiyaal shardi ma waa in bayino la helo bayanada khatmi bay noqon kartaa shaamad bay noqon kartaa markhaatiyaal bay noqon kartaa calaamad kale marka afgarasho ka dhaxaysa qudaada oo markay waraaqaha isu qorayaan ay isugu qoraan ayay noqon kartaa faslun wayaftaqiru wuxuu u baahanayaa alqaasimu kii xoolaha dadka u qaybinayay ilaa sabcati sharaa'ida toddoba shardi ayuu u baahan yahay marka qaasimku waa ninka qaadiga ahi ninka uu xil saaro dadka xoolaha inuu qaybiyo tusaalahaan dhaxalkii oo kale ama dadka shuraakadii markay kala baxayaan in xoolaha u qaybiyo marka kaa loo xil saaray qaybinta xooluhu waxa isaguna looga baahan yahay toddoba shardi ayaa looga baahan yahay alislaamu islaamnimo waayo dee cadaalad baan jirin islaam la-aanta iyo walbuluuqu qaangaadh iyo walcaqlu miyirqab iyo walxuriyatu iyo inuu xor yahay iyo waldukuuratu inuu lab yahay iyo walcadaalatu cadli inuu yahay iyo walxisaabu inuu yahay mid xisaabta yaqaana lixda shardiye hore maxaa loo shardiyey lianna alqaasima lahu wilaaya calaa man yaqsimu lahum lianna qismatahu mulzama waxa weeyaan qofkan xoolaha dadka u qaybinaya ee qaadigu uu nasbiyey qofka xoolaha dadka u qaybinaya waa laba nooc inuu yahay mid qaadigu uu nasbiyey bimacnaa uu qaadigu magacaabay mas-uuliyadda u xilsaaray kaa qaybintiisu waa xukun mar hadduu qaybiyo khalaas lagu noqon maayo xukunkiisa waa in loo hoggaansamo wey iyo midaanu qaadigu ama xaakimku mas-uuliyadda u xil saarine dadkuuna isula tegeen markaa ka sifaadkan iyo shuruuddan laga rabaa waa ka qaadiga ama xaakimku uu mas-uuliyadda u xil saaro maadaama markaa xukunkiisu yahay mid ful fulaya oon laga noqon karin ayaa shuruuddaa loo dhigay sida qaadigaba loogu dhigay shuruuddaas xisaabtana waxaa loogu shardiyey leannu qaybinta xooluhu dee xisaab bay u baahanta muxuu qaybin haddaanu xisaabba garanay fain taraada shariika labada xoolaha wadalihi ee loo qaybinaya hadday ku shiraakoobaan biman yaqsimu baynahumaa mid u qaybiya oo mid xaakimku u xil saaray maaha iyagunbaa qof isula tegay oo raalli ku noqday lam yaftaqir ilaa dalika shuruuddaa uma baahna kaas waayo qaybintiisu mulsam maaha oo hadduu idhaa saasaan idinku qaybiyey inay u hoggaansamaan waajib maaha oo dee waa ka noqon karaan waxay odhan karaan iska daa ama mid ka mida ayaa diidi kara oo labadu saasay ku kala duwan yihin qaasimka xaakimku uu magacaabay qaybintiisu waa qadaaga ama xukunka qaadiga oo kale waa mulzam ka dadku iyagu ay isula tegeenna waa mid ikhtiyaari oo mulzama hadday doonaanna u hogaansamayn hadday doonaanna waxa weeyaan qaybintiisaasi u hoggaansami maayo wa in kaana fi lqismati haddii qaybinta ay ku jirta taqwiimun qiimayni lam yuqtasar fiihi lagu gaabsan maayo calaa aqala min itnaini laba wax ka yar marka wuxuu ka dhigay shahaadadoo kale ayuu ka dhigay wuxuu leey hadday qiimayn u baahan tahay tusaalahaan guryo la qiimeynayo dhul la qiimeynayo laba wax ka yari inay qaybiyaan ma banaanata noocaasiya waayo dee waxay ka markhaati furayaan shaygaa qiimihiisu inuu intaa leegyahay laakiin sida saxiixa ah arrintani maaha shahaado ee waa qadaa oo qaasimka uu nasbiye ama uu magacaabay xaakimku ama qaadigu waa bimansilati alqaadi marka waa arrinkiisu waa xukume ee maaha arrinkiisu markhaati maaha walihaada laba inay noqdaan shardi maaha sida raajixa wa idaa dacaa axadu shariikayni hadduu ugu yeedho labadii shayga wada lahaa midkood shariikahu kii ay wada lahaayeen ilaa qismati maa shay qaybintii ka dhexeeyey oo laa darara fiihi qaybintiisa aanay wax dhibaatii kasoo gaadhahayn lazima alaakhara ijaabatuhu ka kale waxa waajib ku ah inuu ajiibo waxaa la idhaha markaa qismadu waa laba nooc qismatu alridaa iyo qismatu ijbaar qaybin wax la wada lahaa la qaybinayo oo qofku inuu aqbala uu ku khasbay waa goorma waa marka qaybinta wax dhibaati aanay ka dhalanahayn ciwadna qofkaan laga weydiinayn bedel aan laga weydiinayn wida lam yakun fi lqismati dararu walaa ciwadun waa qismatu ijbaar baa taa layda shay bay laba qof wada lahayn ama in ka badan mid baa yidhi ha laynoo qaybiyo haddii qaybinta aanay dhibaata ka dhalanahayn oo midkoodna aanay dhibaata soo gaadhahayn dhibaatadu waa maxay baa odhan kartaa dee qol yaroo tusaale ahaan laba mitira bay laba nin ku wada lahaayeen hadduu idhaahdo inoo qaybi oo la qaybiyo inay dhibaata soo gaadhay hal mitirma wax lagu intifaacaa bu noqonay waa tusaale dhibaata hadday qaybintaa ka dhalanaysa marka haddaanay dhibaata ka dhalanahayn bad ciwadna aanu ka dhalanahayn oo qofkii marka la qaybiyo alaabtii ama adduunyadii ay wada lahaayeen aan la odhanahayn intaa adigu xoolo ahaan ku celi oo lacag ahaan intaa ku celi labada arrimood midna haddaanay qaybinta ka dhalanahayn qofka haddii ciddii ay wada lahayn ay tiraahdo inoo qaybi xaqii aan wada lahayn waa ku khasban yahay waajib weeyaan inuu aqbalo qaybinta hadduu aqbali waayana xaakimku waa inuu ku khasbo udhaa qayb imikoo yeel hadduu yeeli waayana xaakimka laftiisa ayaa qaybinaya qismada haddii labada midkooduna ay ka dhaleen darar dhibaata ay ka dhalanayso ama ciwad qofkii bedel in la weydiiya ay ka dhalanayso iyadoo waa qismatu rida hadday raalli iskaga yihiin ayuunbaa qaybintaasi ay fulaysaa laakiin iyadoo labada qof baanay raalli ku ahayn qaybintaasi fuli mayso ama qaybsigaasi mid walibana kuma khasbana inuu aqbalo wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allah calaa nabiyina